بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam الbخariي رحimه الlه taعaalى bab نزuل السkيnة والmalaaئkaة عinda qراءaة الqرآn sakiinada ama xasiloonidii soo degitaankeeda cadaynteedii u baab yahay wاlmalaaئikati iyo malaa'igta soo degiddooda cinda qiraa'ati اlqur'aani qur'aanka akhrintiisa agteeda wa qaala اleyثu qaala xadaثanii yزيid بن اlhaad huwa yزيid بnu usaamةa bni cabdillaahi bni shadaad bni اlhaad ayaa la yihaahdaa can mxamed bni ibraahim can usayd bni xudayrin qaal meeshaan marka sanadka moxamed ibnu ibraahim can usayd ibni xudayr inqiaac ayaa ku jiro oo lianna moxamed bna ibraahim lam yudrik usayd bna xudayr laakiin riwaayada ka dambayso ayaa kabayso oo inqiaacan sanadkan ku jiro wuxuu ka kabmayaa sanadka soo socdo ayaa kabaayo xoma dhibaaya marka ayb riwaayadan marka bukhaari ou sidaan tacliiqa ku warinayana iyadoo mowsuul ah waxaa wasliyey abu cubayd fadaa'il اlqur'an kitaabkiisa ayuu ku wasliyey can طariiqi yaxya bni bukayr can illeyth ayb qaala baynamaa huwa yaqra'u min alleyli xilli uu aqrinayay habeenkii suurata albaqara uu aqrinayay wa farasuhu faraskiisuna marbuuطun mid la xiray oo ahaa cindahu agtiisa id jaalat way dhaqaaqdayoo waa booday alfarasu farastii fa sakata waa aamusiyey waa aamusay fa sakatad iyadana waa xasiloonaatay yani wou aamusay qiraa'adii buu joojiyey iyadiina waa istaagtay fa qara'a waa akhriyey fa jaalat ilfarasu markuu akhriyey faraskii haddana waa dhaqaaqayo waa booday fa sakata waa aamusay wa sakatat alfarasu farastiina way aamustay uma qara'a fajaalat ilfarasu fansarafa waa tegey salaadii buu markaa dhammeeyey ka baxay wa kaana bnuhu yaxyaa wiilkiisa yaxyaa wuxuu ahaa qariiban minhaa mid farasta u dhow faashfaqa wuxuu ka cabsaday usayd an tusiibahu farastaas boodboodayso inay asiibto ay haraatiso falama ijtarahu markuu soo jiiday wiilkiisii falamaa markii ijtara usayd uu soo jiiday hu yaxye inankiisii rafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday ila samaai samada xaggeeda xataa maa yaraahaa ilaa uunan arkaynin falamaa asbaxa xadaa الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam markuu soo waabariistay nebigu uga sheekeeyey faqaala waxa uu yidhi iqra' ya bna xudayr iqra' ya bna xudayr usaydow yacnii inaad akhrisay ahayd inaa akhrisay ahayd yanii hadda akhri ma laga wado yacnii markii aad qiraa'ada joojinaysay xalay inaad sii wadaa fiicnayd saasoo kale ka dhigan tahay ayb ama haddii ay hadda kadib ku soo marto sidaasoo kale wad oo qiraa'ada ha joojinin qaala waxa uu yidhi faashfaqtu yaa rasuula allah waxaan ka cabsaday an tada'a inay ku joogsato ay ku istaagto yaxyaa wiilkayga yaxye wa kaana minhaa qariiban wuuna u dhowaa oo wuxuu ahaa yacni inuu u dhowaa farafactu ra'sii madaxaydan kor u qaaday fansaraftu ilayhi xaggiisaan u gadoomay oon aaday farafactu ra'sii ila asamaa madaxaydan kor u qaaday faidaa midlu dullati waxaanba arkayaa daruur oo kale fiiha amhaalu lmasaabiix daruurtaas oo dhexdeedu ay tahay faynuusyaal wax oo kale ah nuur uu ka baxayo fakharajat way baxday xataa laa araahaa daruurtii marka waa iska tagtay ilaa aanan kaba arkinba qaala waxa uu yidhi watadrii maa daaka ma garanaysaa kaasi waxa uu yahay qaala laa maya buu yidhi qaala tilka almalaa'ikatu waa malaa'igtii taasi banat lisawtika codkaaga qiraa'adaada codkeeda ayay u soo dhowaatay malaa'igtu dhegaysanaysaa walow qara'ta haddaad akhrin lahayd la asbaxad waxay ahaan lahayd malaa'igtu yanduru nnaasu ilayhaa dadku inay fiirinayaan way soo waaberiisan lahayd ama waxay ahaan lahayd mid muuqato oo ay dadku arkayaan maa tatawaaraa aynan qarsoomaynin minhum dadka aynan iska qarinaynin yanii haddaad qiraa'adaadii wadi lahayd subaxdii ayaa loo imaan lahaa malaa'igtii dadku way arki lahaayeenoo maysanba iska qariseen dadka ayb maxalushaahidka marka waxaa weeyaan qur-aanka marka la akrinaayo malaa'igtaa soo degto malaa'igtana de sakiino iyo deganaan iyo xasilooni ayaa la soo degto mudaabaqada marka xadiidka iyo tarjamadana meeshaas u ahay qaala bnu lhaad waxadaanii hada alxadiida cabdullaahi bnu khabaabin can abi saciidin alkhudriyi can usayd bni xudayr waa kan marka sanadka mutasilkee kale ayb ayb marka can dariiqi moxamed ibni ibraahim inqibaac baa uu iga jiro marka can dariiqi cabdullaahi bni khabaabna waxaa weeyaan xadiidku waa ka mutasil ayb baabu man qaala lam yatruk الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam ila maa bayna اdafatayni wuxuu u baab yahay qofkii yidhi nebiga salى اllahu عalayhi wasalam kama tegin ilaa wuxuu ka tegey musxafka dhexdiisa waxa ku sugan oo aayada qur-aan ah marka maa bayna dafatayni ma laga wado nebigu wuxuu ka tegey musxaf qoran iyadoo uu jiro lanna musxafkii in waqtiga abubakar la jamciyey ayaan sheegnay oo casharkii shalay iyo ay ku jirtay oo musxafka cuhmaan yacni abubakar ayaa jamciyey zayd ibnu haabitna ayuu u diray meeshaan marka macnaheedu waxaa weeyaan ilaa maa bayna dafatayn macnuhu waxaa weeyaan labada gerbad ee musxafka inta u dhaxayso qur-aan waa wax ku yaalo yacni nebigu qur-aankaasuu ka tegey qur-aanka ayuu ka tegey ee muhiim maaha markuu ka tegaayey in musxaf uu jiray oo laba gerbad leh qur-aanka dhan oo ku qornaa taas iyada ma aynan jirin qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa sufyaan can cabdilcaziiz bni rufayc qaala dakaltu ana washadaad bnu macqilin cala bni cabaas ayaan u galnay radia allaahu canhuma faqaala lahu shadaad bnu macqil wuxuu ku yidhi ibnu cabaas ataraka nabiyu sala allahu calayhi wasalama min shayin ataraka nabiyu sal l slam nebiga maka tegey min shayin ay shay-an wax maka tegey mintua zaa-idow istifaamkaas ayaa shibhu nafi ah qaala waxa uu yidhi maa taraka maka tegin ilaa maa bayna dafatayni musxafka labadiisa gerbad aayadaha ku sugan maahe wax kale kama uunan tegin qaala wadakalnaa calaa muxamed bni alxanafiya moxamed ibni alxanafiya wiilkii cali ayaan u galnay fasalnaahu waa su-aalnay qaalada marka waxa dhahaya waa cabdilcasiis ibnu rufayc isagaa wuxuu leeyahay waxaan u galnay moxamed ibnu alxanafiya fasalnaahu waa su-aalnay faqaala maa taraka nebigu kama tegin ilaa maa bayna dafatayni ilaa musxafka labadiisa gerbad aayadaha ku jira maahane tarjamadan marka bukhaari wuxuu ku radinayaa raafidada oo ayagu qabaan qur-aanka naaqis inuu yahay oo wax kale oo aalubeydku ay haystaan oo qur-aana inay jiraan qolooyinkaas raafidadee sidaa qabaan ayuu ku radinayaa ibnu xajar wuxuu yidhi whadihi اtarjamatu liraddi calى man zacma ana kahiira min alqur'ani dahaba lidahaabi xamalatihi wahuwa shayءu ikhtalaqahu اrawaafidu litasxiixi dacwaahum ana اtansiisa calى imamati caliyi waاstixqaaqihi alkhilaafaةa cinda mowti الnabiyi sal ا slam kana haabita fi اlqur'an waana صaxaabata katamuuhu shiicada waxay qabaan cali inuu madax noqonayo nebiga kadib qur-aanka inay ku jirtay awal oo saxaabadu ay ka qariyeen oo ay ka baabi'iyeen oo qur-aankan musxafka ku qoranna uu naaqis yahay waxaas marka shiicadu ay qabto ayuu ku radinayaa marka imaamu lbukhaari meeshaan qur-aanka nebiga uu ka tegay inuu dhammaystirnaa midkan musxafka ku qoranna inuu yahay oo mid ka duwan inuunan ahayn ayb ayuu sheegayaa hadday saxaabada fadaa'il cali uu leeyahay ay qarinayaan waxay qari lahaayeen anta cindii bimansilati haaruuna min muusaa oo shiicadu haddaba ay ku dhegto ayay qarin lahaayeen ma aynan qarinin marka saxaabada waxba ma qarinin qur-aanka ilaahayna nuqsaan iyo ma geli karaa laa yaأtiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziil min xakiimi xamiid ayb haddii weliba cali wax isaga dheeftiisa ku jirto la qariyey wiilkiisa moxamed bnu اlxanafiya ma uunan dhaheen sidaan ayb baabu fadli اlqur'aani calى saa'ir اlkalaam qur-aanka fadligiisa cadayntiisiibuu u baab yahay calaa saa'iri اlkalaami hadalka hadallada kale ou ka fadli badan yahay qaala xadaanaa hudbat bnu khaalidin abu khaalid qaala xadaanaa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiyu qaala xadaanaa qataadatu qaala xadaanaa anasu can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalayh waslama qaal mahalu اladii yaqra'u اlqur'ana midka qur-aanka akrinaayo kal utrujati ayuu la mid yahay utrujadu marka waa nooc liinta ka mid a oo ayadu aan wareegsanayn liintu badanaa waa waa way wareegsan tahay daa'iro camal ay u samaysan tahay utrujadu xoogaa iyada way siday u dhuuban tahay waa liin dhuuban waay dhulkan xijaaz iyo waa la keenaa waana laga helaa innaga dhulkeenna ma leh liima ugunjida iyo mariindada iyo waxyaalahaasaa la dhahaa laakiin utrujadu waa ka duwan tahay taas ayb marka fasiiladan marka liinta ayay ka mid tahay dhacmuhaa dhadhankeedu dayibun waa wanaagsan yahay wa riixuhaa urkeedana dayibun waa udgayaayo waa fiican yahay marka carafteedana waa fiican tahay dhadhankeeduna waa macaan tahay ayb markaa ninka qur-aanka akrinaayo wuxuu isku darsaday iimaan iyo kalaamullaahi ou akrinaayo marka hoos iyo korba waa ka fiican yahay oo dhadhan ahaanta waxaa lagu shabahay dhadhankii iyo caraftii ayaa labadaba uu ka shabahaa bahashan ayb ayb waladii laa yaqra'u lqur'aana midka aan qur-aanka akrinaynin katamrati waa ninka muminkaon qur-aanka akrinin katamrati timir oo kale dacmuhaa timirta dhadhankeeda dayibun waa wanaagsan yahay walaa riixa lahaa wax carafa maleh udgoon ma leh oo timir hadadaad uriso wax carafa ma leh haddaad laakiin carabka ku qabato waa macaan tahay iimaanoo haystaa waay ninkaan isaguna iimaan ayuu haystaa iimaanka ayaa macaanka keenaya wamahalu lfaajiri ninka faajirka ee faasiqa ah tusaalihiisa alladii yaqra'u lqur'aana oo qur-aanka akrinaayo kamahali rayxaanati rayxaanta oo kale riixuhaa qayib carafteeda bannaanka usoo baxaysa waa carfaysaa wa dacmuhaa murun haddii la cunana waa qaraar ayb wamahalu lfaajiri faajirka tusaalihiisa alladii laa yaqra'u lqur'aana qur'aanka aan akrinaynin kamahali اlxandalati fujuur iyo wuxuu isku daray iyo quran la-aan kamahali اlxandalati qaradameeraadkao kale dacmuhaa murun dhadhankeedu waa qaraar walaa riixa lahaa carafna ma leh ayb xadiidkan marka iyo tarjamada siday isu daboolayaan waxay tahay qaariga qur-aanka ninka qur-aanka akrinayaa sidaan loo ammaanay ee kalaamka uu akrinaya sow kama sii weyne marka oo uu ammaantaas ku mutaystay ayb min baabi owlaa weyn marka tarjamada waxay ka imaanaysaa haddii qaarigii qur-aanka uu sidaan ammaanta u helay wuxuu ammaanta ku helayna waa fadli badan yihiin oo ah qur-aanka ayb qala xadaanaa msdd huwa bnu musrhd abuاlxasan albصriyu can yaxya huwa bnu saciidi اlqaطaan can sufyaana huwa sufyaan bnu saciid bni masruuq aلthawri alimaam qala xadaanii cabdالlahi bnu dinar qala samictu bna cumara radia allahu canhumaa can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam qaal inamaa ajalukum idinka waqtigiinna fii ajali man dad waqtigooda dhexdiisa khalaa tegay oo min alumami ummadaha ka mida kamaa bayna salaati اlcasri wa maqribi الshamsi yacnii waqtigiinna iyo ummadihii idinka horreeyey waqtigooda wuxuu kale yahay salaada casir ilaa qoraxda ay ka dhacdo wamathalukum idinka iyo wamathalu lyahuudi waannasaarana ka mathali rajulin nin oo kale isku tihiin istacmala cumaalan shaqaale qaatay faqaala yidhi man yacmalu lii yaa ii shaqaynayo ilaa nisfi nahaari ilaa maalinta gelinkeeda maalinta bartankeeda yacnii ilaa lix saac maalmeed yaa ii shaqaynayo calaa qiraadin oo hal qiraad aan siiyaa facamilat ilyahuudu yahuud baa shaqaysay faqaala waxa uu yidhi man yacmalu lii yaa ii shaqaynayo min nisfi nahaari lix saac laga bilaabo ila alcasri ilaa casirka facamilat inasaaraa nasaaradii ayaa camal ayaa shaqeeyeen uma antum idinku tacmaluuna min alcasri idinka oo ummatu muxamed ah waxaad la mid tihiin qof shaqaynaya casirka ila almaqribi ilaa qoraxda ay ka dhacdo biqiraatayni qiraatayni laba laba qiraad baad ku shaqaynaysaan yacnii shaqadiinnuna waa yar tahay ujuuradiinnuna waa badan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa akharu camalan ka shaqo badan xagga shaqada wa aqalu annagaana yar cataan xagga siismada ee maxaa dhacay qaala waxa uu yidhi hal dalamtukum min xaqikum wixii aan ku heshiinay ee xaqiinna ahaa miyaan idinka dulmiyey qaaluu laa maya bay dheheen qaala fadaaka fadlii uutiihi man shi'tu kaasi waa aniga fadligayga ciddaan doonaanna siinaya oon wax u badina ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ummaddan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inay ummadaha ka fadli badan tahay ummaddan marka maxay ku heshay fadliga kitaabkeeda kow ka ah ummaddan fadliga ay leedahay waxaa kow ka ah kitaabka ay haysato oo ay aaminsan tahay ayb mar haddii ummaddii marka fadli ay heshay waxay ku heshay fadligaasi yacnii waa kalaam aada u qiimo badan meeshaas aana tarjamada mudaabaqadeeda ay tahay baabu lwasaati bikitaabi illaahi caza wajalla dardaaran la dardaarmay ilaahay kitaabkiisa la dardaarmo cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa malik bnu miqwalin qaala xadaanaa طalxatu qaala sa'altu cabdاllahi bn abi wfa awsa nabiyu sal l slam nebigu ma dardaarmay faqaala laa buu yidhi maya nebigu ma dardaarmin marka ma dardaarmin maxaa laga wadaana nafyigaani wuxuu ku dhacayaa dardaaran oo xagga maamulka iyo madaxtinimada ah rasuulka markaan dhinto hebelaa madax ah ma uunan dhihin oo saa uma uunan dardaarmin faqultu waxaan idhi buu leeyahay alxa kayfa kutiba cala annaasi dadka sidee baa loogu farad yeelay alwasiyatu dardaaran umiruu bihaa waa la amray miya walam yuusi isaguna ma dardaarmin miya yacni say ku dhici kartaa dadkiina in la amray inay dardaarmaan isagiina uunan dardaarmin qaala waxa uu yidhi awsaa bikitaab illaah nebigu waa dardaarmay oo kitaabka allou dardaarmay oo dadka wuxuu yidhi kitaabka alla qabsada barta oo haysta oo qabsada ku dhaqma ayb marka dardaarankii awal laa uu dhahaayey waa dardaaran khaas ah oo ku saabsan xagga madaxtinimada ma dardaarmin ee sida kale waa dardaarmay oo qur-aankau dadka u dardaarmay ayb xadiidkana wuxuu nagu soo maray kitaabulwasaaya ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yatagana bilqur'aan qur-aanka qofka aan ku deeqtoomin ayb man lam yataganna macaani badan baa ku jirto waxaa lagu macneeya jumhuurku ay ku macneeyeen cabdullahi bn mubaarak iyo ay ka mid yihiin man lam yataganna qofkaan qur-aanka ku sawdaynin oon ku luuqaynin cod fiican aan ku aqrinin ayay ku macneeyeen sufyaanu bnu cuyeynana wuxuu ku macneeyey iyo rag kale man lam yataganna qofka aan qur-aanka ku deeqtoomin oo wararka kale iyo dadka araa-dooda aanan uga deeqtoomin ayb dadka gacantooda waxa ku jiro ama waxa ku jiro qalbigooda intuu ka maarmo qur-aanka uu ku deeqtoomo labadaas macnaa marka lagu macneeyey bukhaari marka macnahan labaadaad moodaa inuu isagu u iilanayo oo sufyaan bnu cuyayna lianna aayadda uu keenayaa laga fahmaa wa qowluhu tacaalaa iyo alle qowlkiisa awalam yakfihim miyaynan miyaanu miyounan ku filmayn annaa anzalnaa inaan soo dejinna calayka adiga korkaaga alkitaaba dejintii aan kitaabkan qur-aanka soo dejinnay arrintaa iyadaa miyaynan ku filnayn yutlaa calayhim qur-aanka xaal la akhrinayo kitaabkaas korkooda lagu akhrinayo yacnii aayadda waxay ka dhigan tahay war dadkan qur-aanka miyuusan ku filnayn oo aynan kaga filnayn towraad iyo injiil iyo ahlu kitaab waxay haystaan miyuunan qur-aanka uga filnayn ayb marka macnihii man lam yataqana man lam yataqana ay man lam yastagni ayay noqonay marka qofkan ku deeqtoomin qur-aanka hadal badan iyo sharax badan baa marka ku jiro madmuunku labadaas macno ayaa ku jiro macaani kalena waa la sheegay oo imaamu shaafici waxaa laga wariyey inuu yidhi man lam yataqana qofkan qur-aanka markuu akhrinayo aan isku murjinin oo intuu ku khushuuco aan ku murgaynin qur-aanka oo qur-aanka aanaan yani aan ku murgayninna falaysa minaa naga mid maaha oo bimacnaa marka taxazunuu ku macneeya man lam yataqana ay man lam yataxazan waa saddex macno marka macnaha ku jiro qaala xadaanaa yaxmnu bukayr ayb marka laba macaanida dhanba sax waa tahay oo qofka waxaa la rabaa qur-aanka inuu ku deeqtoomo oo uga deeqtoomo dadka aaraa'dooda iyo waxa ay dadka kala haystaan oo qur-aan qofka ilaahay uu siiyo waa inuu qur-aankiisa ku deeqtoomo wax weyn baa ilaahay u dooray oo nasiib weyna ilaahay siiyey ayb culimmadii hore qaarkood waxay dhaheen qofku haddii qur-aanka uu barto ee alla uu qur-aanka fahamsiiyo ee dad adduunyada uga badiyo oo u hanqaltaago adduunyadooda uu is yiraahdo war hebelaa kaa nasiib badan intaasoo sarooduu leeyahay intaasoo ilmaa ilaahay siiyey adiga waxa ma haysa ninkii sidaa yiraahdo qur-aanna qofkaas uu haayo alla uu siiyey waa qof qur-aankii xaqiray ilaa maxaa yeele waxay yidhaahdeen alla nebigiisu wuxuu ku yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aana alcadiim markuu sidaas yidhi buu ku yidhi laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi indhahaaga ha u jalleecinin dadka waxaan ugu raaxaynay oo adduunyo kala nooc nooc ah indhahaaga ha aadininoo adiga wax ka weynaan ku siinayoo qur-aan ficlan marka qur-aanka qofkii la baro od ilaahay nasiib fiican uu siiyen haddii uu towfiiqda waafajiyo oo qur-aanka uunan ku xadgudbin leanna xaamilul qur-aanka la ammaanay waa gayri alghaali fiihi waljaafi waa qofka aan qur-aanka guluwiga ku samaynaynin oo aan kana gaabinaynin ayb laakiin hadda annaga qur-aankeedu dadku inay ku deeqtoomaan iska daaye kii yaqaanay baaba wuxuu isleeyahay war waa lagaa fiican yahay adduunyadaas dadka inuu kula tartamo qur-aankii uga tegayaa markaasaa qur-aankii xataa uu ka dhumayaa qur-aankii baa laga dhuminaabayb oo marka qofkii intuu adduunyadii raadinayayaa laga yaabaa kutubihii iyo qur-aankii iyo diinkii inuu xagga iska dhigo war maxaa kugu dhacay war suuqaana i mashquuliye waa shaqaysanaa ayb qofkii inuu inta shaqaysto saxaabada maalinkiina waa shaqaysan jireen habeenkiina waxay ahaayeen fursaanu leyl habeenkooda marka qur-aan akhris iyo ayuu ku noolay yay ahaayeen dadka qaarkoodna qur-aankii intay ka tagaan ayagoo macalimiin ahoo xufaad ah yaa laga yaabaa intay qur-aankii ka tagaan shacwado iyo khuraafaad iyo wax la fiiriyo iyo ayay galaan waa arki waa aragnay dad badan oo qur-aankii yaqaanay macalimiin ahay macalimnimadii iyo dugsigii wixii dhammaa inta ka tageen iyay markii dambe waxay bilaabeen inay dadka wax u fiiriyaan oo faal iyo sixir iyo wax daran marka inay galaan iyo jin inay la shaqaystaan ayb marka bal fiiri kalaamullaahi iyo shaydaan la shaqaysigiisa intay isku jiraan wax weyna isu jiraan ayb qofkii marka ilaahay qur-aan uu baro inuu ku deeqtoomo ilaahay ziyaado weydiisto oo min fadlihi iyay tahay qaala xadaana yaxya bnu bukayr iyo in la yidhaahdo qofkan kan muxuu yaqaanaa qur-aan loo yaqaanaaye waxaas hadda soomaali baa ku bateenan war qofkan se war kan qur-aan keliya yaqaana muxuu yaqaanaaye laleeyahy qur-aan keliya waxaan kale maxay yihiin marka waxaan kale nin walbaa baro karo kan asagoo qur-aanka yaqaano kaas kalena kula baro karan marka qur-aan keliya in la yidhaha ama qur-aankii sidaas loo yaso wax aada u xun ayb nin xuno wax uu damiir aan lahayn akhlaaq aan lahayn dadnimo kale aynan ku jirin oo asagii naftiisii aan u roonayn caruurtii ou dhalay aan u roonayn ayaa saas dhahay oo keliya meeshiisaas bisuu yaqaanaan dhun keliya قال xدثنا يحيى بن بكير قال xدثني الليث عن عقyل عن بن شهاaب قال أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لم يأذن الله alla ma dhegaysanin لنبي النبي maa أdina intuu dhgaystay لنبي النبي نبga oo يتغنى بالقرآن an yataganaa bilqur'aanna waa la wariyey an yataganaa ku luuqeynaayo bilqur'aani oo ku luuqeeyo wa qaala saaxibun lahu wa qaala saaxibun lahu liabi salama abuu salama nin saaxiib la ahaabaa wuxuu yidhi yajharu bihi ayuu ku darin la jahraayo weliba qur-aanka kor u qaadayo ayb lam ya'dan illaahu lam yastamic waay macnaheeda ay lam yastamic ayb maa adina inta uu dhageystay oo kale ayb nebigaasna hadda la ammaanayo oo alla uu ka dhegaystay qur-aanka oo si nebi kale aanu uga dhegaysanin oo uga dhegaystay waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka maxalushaahidka an yataganaa bilqur'aanidaas ayb marka an yataganaa antaasi wuxuu yihi kadaa lahum wa akhrajahu abuu nucaym min wajhin aakhara can yaxya bni bukayr shaykhi اlbukhaariyi fiihi biduuni an an la-aanteed wazacama bnu اljawsiyi ana sawaaba xadfu anta in la gooyo wa ana ihbaatahaa wahmun min bacdi ruwaati inay tahay ayuu sheegay ibnu ljawsi ayb qال xdثna علي بن cبd اللahi whو الmdيني qال xdثna سفyاn عن الزهرiي سفyاn بن عyayنة عن الزهرiي عن أbي سلمة عن أbي هريرة عن النبي slى الlه عليه وaلiه وسلم qاal ma أdina اllah لشhayءi ma أdina للنبiي أn yتغنى بالqرآan alla ma dhegaysanin شhay maa أdina intuu dhegaystay للنبiyi نبي waa nebi moxamed sal l slam an yataganaa bilqur'aan qur-aankii uu ku luuqeynayo axaadiidtana marka waxaa ka dareemaysaa marka maadaama dhegeysi iyo la sheegay taqanigu inuu yahay istiqnaa inuunan ahayne in ay tahay luuqeyn iyo aqrin qur-aanka cod macaan lagu aqriyo leanna luuqeynta iyo codka macaan waa waxa la dhegeysto soo maaha macnihii marka cabdullahi bn mubaarak iyo ayaa xadiidku u ku marqaati kaca ayb saddexdaas macno aan sheegnayna marka way ku jiraan ibnulmubaarak iyo nadr bnu shumayl iyo ayaa ku tegey sidaas oo taqanigu inuu yahay bimacnaa luuqeyn lagu luuqeeyo oo aada loo akriyo cod fiican lagu akriyo ayb ayb ayb taqanigu marka muxuu keenaa marka codka in la jiidjiido miyaa mase in la boobsiiyo say noqonaysaa imaamu nawowi wuxuu tilmaamay tibyaanka tamdiidka qiraa'ada lagu sameeyo bixaysu xarafkii uu xadkiisa ka baxaayo iyo ishbaacan tirada badan iyo waxyaabahaas marka ay wax kale ka dhalanayaan ama xuruuf ama xarakaad kale ay ka dhalanayaan ajmacuu calaa taxriimihi buu yidhi wa lafduhu ajmaca alculamaau ajmaca alculamaau cala istixbaabi taxsiini sawti bilqur'aani maa lam yakhruj can xaddi alqiraa'ati bitamdiidi tuusan ugu bixin fain kharaja xataa zaada xarfan aw akhfaahu xaruma qaala waama alqiraa'atu bilalxaani faqad nasa ashaaficiyu fii mowdicin calaa karaahatihi waqaala fii mowdicin aakhara laa ba'sa bihi faqaala asxaabuhu laysa cala ikhtilaafi lqowlayni cala ikhtilaafi qowlayni bal cala ikhtilaafi xaalayni fain lam yakhruj bilalxaani cala almanhaji alqawiimi jaaza waila xaruma tibyaanka sidaasuu ku yidhi ayb marka qur-aanka in codkii lagu qurxiyo waa wanaagsan tahay waana la rabaa xag oo tandiid inuu u baxana ma aha ayb wuxuu yihi wmin jumlati taxsiinihi an yuraaca fiihi qawaaniin الnagmi faina alxasana الsawti ysdaadu xusna bidalika wain kharaja canha ahara dalika fii xusnihi ayb baabu اqtibaai saaxibi اlqur'an qofka qur-aanka yaqaano majeersiga la majeersado ama in la kamto oo lays yiha allaylayaa kanoo kale kaa dhigo ninkan qaariga oo qur-aanka yaqaan qال xdثna أbو اليمان qال أخبرna شhعyب عن الزهري qال xdثnي sالم بن عبداللahi أن cبداللahi بن cمر رضي الله عنهma qاaل smعtu رasuuل الlhi صلى اه sلم yquuل lاa xasda kamasho ama majeersi ma jiro إlا عlى اثنayn إlaa عalى اثنatayn laba xaaladood maahane xasadku hadda ma laga wado kii tamani zawaali nicmati اlmaxsuud ninka la xasdaya nicmadiisu inay tagto rabiddii la rabay ma ahan kaas oo kale ee waxay tahay asagana yaa u daayo adigana kaa dhigo sidiisa rajulu nin aataahu llahu lkitaaba alla uu siiyey kitaab wa qaama bihi uu ku istaagay aanaa alleyli habeenka saacadihiisana leylka ugu istaagay oo qur-aankii akhriyey warajulun iyo nin acdaahu allahu maalan alla uu maal siiyey fahuwa yatasadaqu bihi waa sadaqaysanayaa aanaa'a alleyli waannahaar habeenka iyo maalinka saacadahooda ayuu sadaqaysanayaa maalkaasna ayb marka maxalushaahidka waxaa weeyaan rajulun aataahu allahu lkitaaba waqaama bihi aanaa alleyl nin kitaabkiina yaqaano kuna tukanayo qur-aanka ninkaa marka in la kamto oo la majeersado la tamaniyo la yihaah allow yaa kaa dhiga isagoo kale way fiican tahay kitaab ulcilmiyaan kusoo marnay xadiidka qaala xadaanaa caliy bnu ibraahim qaala xadaanaa rawxun caliy bnu ibraahim huwa alwaasitiyu fii qowli اlakar awowgiisna cabdulmajiid ayaa la yidhaha alyashkuriy wahuwa hiqatu mutqin bukhaari markuu dhintay kadib labaatan sano noolaa marka waqiila ibnu ishkaabna waa la yidhi qaala xadaanaa rawxun rawx bnu cubaada qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana wahuwa alacmash qaala samictu dakwana dakwaan marka waa abu saalix assamaan ayb abu abu saalix asamaan wayuqaalu azayaat na waa la yidhaahdaa magaciisa marka waa dakwaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama qaal laa xasada ila fi tnatayni rajulu callamahu اllahu اlqur'ana nin alla uu qur-aanka baray fahuwa yatluuhu wuu akhrinayaa qur-aankii aanaaءa اlleyli waanaaءa الnahaar fasamicahu jaarun lahu deris uu leeyahay baa maqlay faqaala markaasuu yihi laytanii uutiitu midla maa uutiya alla maa laysiiyo wixii ninkan la siiyo kale mila maa uutiya fulaanu facamiltu aan camal fale midla maa yacmalu waxa uu samaynayo kale warajulun aataahu llahu maalan iyo nin alla uu maal siiyey fahuwa yuhlikuhu fi lxaqi maalkiibuu baabi'inayaa xaq ayuu ku baabi'inayaa wadooyinka xaqa faqaala rajulu laytanii uutiitu midla maa uutiya fulaanu facamiltu midla maa yacmal tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir ayb ayb marka waxaa wanaagsan qofku inuu kamto oo majeersado way fiican tahay ayb intuu adduunyo tamanin lahaa dadka aan cilmiga badnayn oon aakhirada macrifo u lahayn iyagu adduunyaday tamaniyaan ayb suurat lqasas markii uu qaaruun usoo baxay dadkii fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata اddunyaa yaa layta lana midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim ayay dhaheen waqaala aladiina uutuu lcilma weylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixa wamaa yulaqaaha ila saabiruun sidaasay dheheen kuwaasna markii dambena de dadkii adduunyada tamaninaya markay arkeen adduunyadii qaaruun inay halaag ku dambeysay iyo baaba waasbaxa aladiina tamanaw makaanahu biاlamsi yaquuluuna weyka ana allaha yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa amana allahu calayna lakhusifa bina weyka anahu laa yuflixu lkaafiruun saasay marka ku cadaadeen oo ay dheheen ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan khayrukum kan idinkugu fiican man tacallama alqur'aana wacallamah qofkii qur-aanka barto dadkana baro waay qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu huwa bnu lxajaaj qaala ahbaranii calqamatu bnu marhadin qaala samictu sacda bna cubayda can abi cabdiraxmaan assulamiyi wahuwa cabdullaahi bnu xabiib ayaa la yihaha magaciisa waa ninka qur-aanka sanadka qur-aanku badanaa isagoo galaa ubay bnu kacab iyo cuhmaan binu cafaan iyo caliy bnu abi aalib iyo dad badan oo ka qaatay qur-aanka uu ka bartay ayb can cuhmaana radia allahu canhu can اnabiy sal l slm qaal khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah ka idinkugu khayrka badan waa midka qur-aanka barto wacallamahu dadkana baro ka qur-aanka bartay dadkana baro ayb oo dadka baray tarjamada iyo xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir ayb qaala waxa uu yidhi cabdullaahi bnu xabiib abu cabdiraxmaan asulami wa aqahi qaala waxa uu yidhi calqama sacd bnu cubayda yaa dhahaya wa aqra'a abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan qur-aanka ayuu dadka u akhrin jiray fii imrati cuhmaan cuhmaan madaxtinimadiisa xataa kaana alxajaaj ilaa waqtigii xajaaj marka haddii la yidhaahdo cuhmaan waqtigiisa iyo waqtigii xajaaj taqriiban waxaa ka soo baxaysa lixdan sano lixdan sano ayaa udhaxaysa sittiin sana buu marka qur-aanka dadka baraayay masjidka uu fadhiyey oo dadka uu qur-aanka baraayay qaala waxa uu yidhi abu cabdiraxmaan wadaaka aladii wadaaka kaagaas xadiidkau tilmaama khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu alladii kii weeyaan aqcadanii ifariisiyey maqcadii haadaa meeshan aan fadhiyo meeshan aan fadhiyo wax kale aanan haynin xadiidkaana ifariisiyey khayrka ku jira inaan raadiyo ayb intaan marka xataa saxaabadii yaryarayd isaga qur-aanka baray xasan iyo xuseen iyo isaga qur-aanka baray ayb qala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan can calqamata bni marhadin can abi cabdiraxmaan asulamiy can cuhmaana bni cafaani qaal qaala nabiyu sal l slam ina afdalakum kan idinkugu fadli badan man tacallama alqur'aana wacallamahu weeyaan ayb ayb marka qofka dee labadaba jamciyo qur-aankiina barto dadkana baro laa shaka inuu yahay qof asna is anfacay nafci laasimna haysto nafci mutacadina haysto oo inuu dadkii qur-aanka baro waa keyrkiis inuu anfaco ayuu anfacaya weliba haddii uu heli karo inuu ku baro lacag la-aan ayb aad iyo aaday u fiican tahay qof lacag la-aan inaad qur-aan ku barto wax weyn waay qofka u sameeya ayb hadday duruufu keento de inuu xelo isagana ee uu ujro qaatana waa soo marno waa bannaan tahay dhib ma laha laakiin inuu mar walba ajri tirsadaa la rabaa oo waxaan uu u qaato wax yar haddii uu helo iyo haddii uunan helin labadaba ayb kii aan waxaysanin inuu iska dhaafo cunuga agoonka iyo kan aan dadkiisu aynan tabar haynin iyo inuu isaga dhex beer ayb meeshaas marka wuxuu leeya xataa weliya alxajaaj cala alciraaq qultu bayna awali khilaafati cuثmaan wa aakhiri wilaayati اlxajaaj ithnataani wa sabcuuna sanatan cuثmaan khilaafadiisa awalkeeda ilaa xajaaj khilaafadiisa marka ugu dambeysay toddobaatan iyo labo sano iyo saddex bilood waaye khilaafatu cuثmaan aakhirkeeda iyo khilaafu wilaayat اlxajaaj awalkeedana soddon iyo sideed sana udhexaysa intaana ayb marka dee khilaafadii cuثmaan awalkeeda mau bilaabay dhexdeeda ma la oga ayb ayb marka wuxuu leeyahy fi اlxadiiثi alxahu calى tacliimi اlqur'an xadiidka waxaa ku jirta uu leeyahay isku boorin laysku boorinayo qur-aanka in dadka la baro waqad su-ila athawriyu can اljihaadi wa iqraa'i اlqur'an yaa fadli badanaa layihi jihaadka iyo dadkoo qur-aanka la baro sufyaan thawri farajaxa athaniya ninka dadka qur-aanka baraa fadli badan buu yiri واxtaja bhada الxadiiث khayrkm man tacalama الqur'ana wacalamahu ayuuna xujaystay akhrajahu bnu abi daawuud ayaa soo saaray almasaaxif kitaabkiisa ayb maxaa yeele haddaad fiirisa jihaadku waxa loo jihaadayaba waxay tahay qur-aanka in meel walba la gaarsiiyo ayb marka jihaadku wasiilow qur-aankiina haayadii waay la rabay marka haayada iyo wasiilada haayadaa fadli badan fiican ayb dadka gobolnaak waa ku dabagaddoonsantaha qur-aankan la baranaa maxay tahay u kuleeyahay diinkan la akrisanaa iyo maxay tahay kuleeyahay qaala xadaanaa camr bnu cawn qaala xadaanaa xamaad can abi xaazim can sahli bni sacdi qaal aatat الnabiya sal l slam imraأat nebiga naagaa u timid faqaalat waxay tihi inahaa qad wahabat nafsahaa waxay sheegtay oo ay leedahay naagtan kula hadlaysaa qad wahabat nafsahaa nafsadeedii bay hibaysay lilaahi walirasuulihi alla rasuulay u hibaysay sal l slam faqaala waxa uu yidhi maa lii fi nnisaai min xaajatin anu naago hadda wax dana kama lihi faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi zawijniihaa rasuul allo ii guuri qaala waxau yidhi acdihaa thawban mara sii waayahe qaala laa ajidu mara ma haysto qaala acdihaa sii walow khaataman min xadiid faraanti bir ah xataa usoo raadi factalla lahu waa uga cudur daartay faqaala waxau yidhi oo ma haystuu yidhi faqaala maa macaka min alqur'aan maxaad haysataa oo qur'aan ah macaaga ah qaala kadaa wakadaa suurad iblaayo suurad iblaayo qaala waxau yidhi faqad zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan naagtan waa kugu zawjeeyey waa kugu daray qur-aanka aada haysato ayaan meher uga dhigay tarjamada marka say isu daboolayaan mudaabaqada khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu ayaa tarjamadu ay tahay ee ninkan hadda naagtaani waxaa loogu daray kownuhu inuu yahay nin qur-aanka yaqaano marka qur-aan aqoonistu ma sahlana waa nin fiicanay haysataa ayb marka qof qur-aankii yaqaano uu qabo walidaalika wuxuu leeyahay ibnulqayim isagu wuxuu dhahaa qur-aanka yacni meherka naagaha lagu mehersanaayo macnawi iyo xisi ayuu noqon karaa meherka macnawiga waxaa ka mid a nin qaari-a naagtu inay hesho maalan qaariulqur-aan inay hesho keliya ayaa manfaca oo nin marka noocaasa ay ay yani zawjo ay u noqoto ayaa manfaco ah buu leeyahay sida hadda ka muuqata xadiidka tarjamadiisuna saasoo kale u socdaa ayb ninkaa marka sidaas markuu leeyahay waxaan ugu tegi doonaa kitaabu nikaax wuxaa xadiidkan macaanidiisa iyo inta nikaaxa iyo meherka iyo waxa quseeyo laakiin hadda muhiimku waxa weeyaan ninkaani inuu yahay nin qur-aankii yaqaanay sidaasna uu ku guursado nebigu uu naagtan ku siiyey masiye iyo wax dheeraad waay marka qur-aan aqoonistu ayb ayb walidaalika cumar dadka qur-aanka yaqaano waxay ahaayeen majliskiisa dadka ugu dhow ee la fariisto dadka uu la tashto waxay ahaayeen dadka qur-aanka xifdisan oo yaqaano si ay u toosiyaan marka uu qaldamo le nin aqoon leh waay ninka qur-aanka macaanidiisa iyo iyo alfaadiisa intaba garanaya baabu baabu lqiraa'ati can dahri اlqalbi qur-aanka akhrintiisa kor laga akriyo ay u baab yahay caddaynteeda oo qofku yacni masiyo kale waxaa ah qur-aanka inuu kor ka yaqaano qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna يعقوب بن cبدالرحمن عن أbي xاaزم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رsuuل الlhi صلى اه عل sلم naagaa nbiga u timid faqاaلت ya رasuul الlah جiئت لأhba laka نفسيi waan imid bay tiri si aan nafsadeyda kugu hibeeyo fanadra إlayha rasuul الlahi صلى اه عل sلم nbiga xaggeeda ayuu fiiriyey fasacad الnadra araggiibuu kor ugu goday ilayha xaggeeda wasawabahu hoos ayuu haddana ugu foorariyey uma da'da'a ra'sahu markaa nebiga madaxiisa ayuu hoos u raariciyey waa foorarsaday au foorariyey falamaa ra'at ilmar'atu naagtii markay aragtay annahu lam yaqdi fiiha shay-an waxba inuunan u gudin nebiga xaajadeeda inaanu waxba uga gudin markay aragtay jalasad waa iska fadhiisatay faqaama rajulu min asxaabihi nin asxaabtiisa ka mid ah kacay faqaala yaa rasuula allah in lam yakun laka biha xaajatun wax xaajo ama dana haddii aadan ka lahayn fasawijniiha aniga ii guuri faqaala hal cindaka min shayin wax ma haysataa faqaala laa wallahi yaa rasuula allah qaala dhabtag ilaa ahlika aad fandur hal tajidu shay-an bal inaad wax soo hesho soo fiiri fadahaba waa tegey uma rajaca waa soo laabtay faqaala laa wallahi yaa rasuula allah may maa wajadtu shay-an waxba ma aanan soo helin qaala nuruu undur fiiri dheh undur fiiri walow khaataman min xadiidin faraanti bir aba ha ahaadee fadahaba waa tegey uma rajaca waa soo laabtay faqaala laa wallahi yaa rasuula allah walaa khaataman min xadiidin walaa wajadtu ma aanan soo helin khaataman min xadiidin walaakin haadaa izaarii kan macawisteeda waa yiri macawisteedaanaan wata dhar mar xoolaba aan ka qabaa qaala sahlun maa lahu ridaa-un go' kore xataa ma wadanin halkaas marabisoo watay nacam mid kore xataa ma uunan wadanin falahaa nisfuhu maradan marka hosguntigan niskiisa ay leedahay oon siinaya faqaala rasuulu lah sal l slam maa tasnacu biizaarika maxay ku samaynaysaa macawistaada in labistahu haddaad adiga labisato lam yakun calayha minhu shay-un waxba korkeeda kaga sugnaan maayo wain labisathu hadday iyada labisatana lam yakun calayka shay-un adaa dhar la-aan noqonay fajalasa arajulu ninkii waa fadhiistay xataa qaala majlisuhu ilaa fadhigiisii ou dheeraaday uma qaama waa istaagay fara-aahu rasuulu lahi sal l slama nabigaa arkay muuliyan isagoo sii jeesatay faamara bihi waa amray faduciya waa loo yeeray falamaa jaءa markuu yimid qaala maada macaka min alqur'aan maxaa taqaanaa buu yidhi oo qur-aana qaala macii suuratu kada wa suuratu kada wa suuratu kada buu yidhi aniga waxaan haystaan aqaana suurat hiblaayo suurat hiblaayo suurat hiblaayo waa tiriyey marka caddaha waa waa tiriyey de kuwaan iyagaa maalka qiimo badan ayb ibnu mascuud muxuu yidhi suuraةu bani israa-iil suuraة اlkahf suuraةu maryam daaha wuxuu yidhi huna min alcataaqi اlwal waa qur-aankii waqti hore soo degay wahuna min tilaadii wuxuu yihi suuradahaasna maalkii aan hele maal aan hele kii ugu horeeye waa maalkaygii hore waay aan ku xisaabtamo de maal adduunye kama wade waxa uu ku xisaabtamayo suuradahaas mar horaan bartay waay mar horay ii sugnaadeenon idqaaniyeyon aada u bartay ayb markaa saasuu yidhi caddaha waa tiriyey qaala waxa uu yidhi ataqra'uhunna ma akrin kartaa can dahri qalbika kor ma ka akrin kartaa qaala nacam buu yidhi haa qaala dahabtag buu yidhi qad mallaktuka haa waa ku siiyey bimaa macaka min alqur'aan qur-aankaas aad taqaanaan kugula mehriyey ayuu nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi ayb meeshaas marka ataqra'uhuna can dahri qalbika maxalushaahidka meeshaas ee imaamu shaafici baa wuxuu yidhi haddii ninku naagta uu ku mehersado qur-aan inuu baro tacliim qur-aan inuu asaga qur-aanka yaqaan qasab maaha hadduu macallin intuu u ijaaro ou baro qur-aanka macallinkaas ninkaas meherkii waa ka soo baxay wuxuu lagu lahaa bacdi ahlilcilmi baa waxay dhaheen maya sidaas maaha leanna ninkan hadda kor ma ka taqaanaa baa la weydiiyey ayb marka ibnulqayim waxyaabaha uu daliishanayay ka mid tahay marka uu leeyahay ninkaani inuu baro lagulama mehrinine waxaa lagula mehriye kownuhu min ahli lqur'aan uu yahabaaba manfaco ah oo mafkhara iyo ammaan ugu filan naagta ayb hadday dadku dad yihiin waaye dad diintu qiimaynayo kale hadday yihiin oo qur-aanku meel fiican ka taagan yahay dabcan marka inay qof qur-aan yaqaana la xiriiraan ayay jeclaysanayaan laakiin dadkan hadda joogo waxba uguma fadhiisan baabu istidkaari اlqur'aani wa tacaahudihi ayb marka haddana waxaa culimmadu ay yihahdeen qur-aanka in kor laga akriyo iyo in musxaf laga akriyo yaa fadli badan musxafkaa fadli badanay dheheen leanna markaad musxafka ka akrinayso qiraa'adiina waa wadaa musxafka fiirintiisana cibaado waaybaabumagaxaasoo dhan marka tibyaankaa ka sheekeeyo alimaamu nawowi kitaabkiisa raximah llah baabu istidkaari اlqur'aani wa tacaahudihi qur-aanka in la xasuusto iyo in laga warqabo mar walbo istidkaar waxay tahay in la xusuusto tacaahudkana waa in laga warqabo kol walba la akriyo si qofka aan looga dhuminin qaala xadaثna cabdالlahi bn yuسf whuwa التinisiyu qaala akbarana malik can naafici can ibni cmar radيa اllahu canهuma ana rasuula اlahi sal ل slm qaal inama mahalu saaxibi اlqur'an qur-aanka midka yaqaano tusaalihiisu waxa uu yahay kamahali saaxibi اlibili اlmucaqalati geel la dabray qofkiisa oo kalu la mid yahay in caahada calayha hadduu kol walba ka warqabo ou ku faajofaajoonaya mar walba u ogaanayo ka warqabayo amsakahaa waa haysanaya wa in atlaqahaa hadduu iska sii daayana dahabad waa tegaysaa hashi neef geela oo xarig lagu dabrayoo kale ayuu la mid yahay ninkiisii haddii uunan ka warqabin waa ka tegay haddii uu ka warqabana mar walbo waa u joogaysaa qur-aankii aduu marka haddaa ka warqabtana waa kuu jooga haddii aadan ka warqabinna waa waa kaa fakanaya tarjamada xadiidku marka waa ismudaabaqeynaya qaala xadaثna mxamed bnu carcarata qaala xadaثna shucbaة can mansuuri can abi waa'il can cabdillaahi qaal qaala الnabiyu sal ly slam bi'sa maa laxadihim waxaa baas lahaaday midkood waxa u sugnaaday an yaquula inuu yidhaahdo waayo shayga la caynayo oo eedda leh nasiitu waxaan iloobay aayata kayta wa kayta aayad hiblaayo aayad hiblaayo bal nusiya waa la iloosiiyey waxaa la diidaya inuu yidhaha aayaddaasaan hilmaamay bal nusiya waa la iloosiiyey marka maxaa laga wadaa macnaha wuxuu leeyahy nasiitu haddii uu yidhaahdo ceeb bay u tahay sababtoo ah inuu iloobo waxaa keenay inuu ka tegay qur-aanka marka qur-aankan ka tegayna wax fiican maaha macano kalena waa lagu sheegay wastadkiru lqur'aana qur-aanka xusuusta oo xusuustiina mar walba ha ku cusboonaado fa inahu ashaddu isagoo darnaan badan yahay tafasiyan xagga fakashada min suduuri rijaali ragga laabahooda uu ka fakado min annacami xoolaha waa kaga daranyahi xoolaha sida ay u fakadaan isaga ka daran ayb macnahaasna marka halkaanu ku qoray waxa laga wado qiila huwa calىa nisbati اlinsaani ilaa nafsihi الnisyaan wahuwa laa sumca lahu fiihi faإida nasabahu ilaa nafsihi awhama anahu infarada bificlihi fakana yanbagii an yaquula unsiitu aw nusiitu yani waxaa laga wadaa wax hadduu hilmaamana alla unbaa hilmaansiinaya oo isaga wuxuu samayn karaa male waa bani aadam saana waa layidi ayb laakiin marar badan waxaa sugnaatay nebigu inuu nisyaan isku nisbeeyey isaga ayb qur-aankana waa ku jirtaa qisadii muuse iyo fataa muusa inii nasiitu lxuuta ayuu yihi nasiitu lxuuta waan hilmaamay yuu yihi laa tu-aakhidnii bimaa nasiitu walaa tuhiqnii min amri cusraa sanuqri'uka falaa tansaa adiga ha hilmaamay ayb wejka labaad marka macnihiisu waxaa weeyaan ayb sababka loo diidaayo waxay tahay nasiitu inuu yidhaah waa warxun sababtoo ah nisyaanka waxaa keenaayo inuu ka tegay qur-aanka qur-aankiina in laga tago wax fool foolxun ma fiicno ayb wej kalena wuxuu leeyahay yaxtamilu an yakuuna kariha lahu an yaquula nasiitu bimacnaa taraktu nasiitu baa mararka qaar waxaa macnaheedu uu noqon karaa ay taraktu waa ka tegey marka qur-aankii baan ka tegey waxun waayo soo maamo in waxaa la dhaho maamo ayb wej afaraadna waa la sheegayo ana faacilu nasiitu ayb النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذا فإن الله هو الذي نساني معنى kale wxuu yahay n نبga mا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخyر منها aayadaha la naskhaayo waa la ilowsiinayo nebiga waa laga bixinayo marka allah aniga i ilowsiinayo waayo allah markuu i ilowsiinayana naski ayuu ka wadaa uu ka rabaa marka hadhihinina markaa nebigaa iloobay hadhihinine allah i ilowsiinayo macno noocaasana waa la sheega ilaa macaani badan buu sheegsheegaya ayb qال xdثna محمد بن العلاء وهو أbو كرyب qال xdثna أbو أسامة وهو حmاd بن أسامة عن برyد عن أbي bردة عن أbي qال xdثna عثمان qال xdثna جرير عن منصور مثله سند xadيiثkii hore oo kale taaبعه بشhr عن بن المبارك عن شعبة yب وتaaبعه بن جurayج عن cبدة عن شhقيq qال سمعت cبdاللahi qاla سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ayب marka بشhr عن بن المبارك عن شhuعبة ayb ka kalena marka iبن jurayج ayaa mutaabacayna عan cabdة عan شhaqيqi ayb mutaabacadii marka شhaqيq waa أbu waئl nfسه ayb mansuur ayaa cabda booskiisa jooga ayb qaala xadaثna mxamed bn اlclاء whuwa abu kurayb qala xadaثna abu usama can buraydi can abi burdata can abi musa can الnabiy sal ا slm qaal tacaahadu اlqur'ana qur'aanka ka warqaba fawladii nafsii biyadii baan ku dhaartay lahuwa isagu ashadu tafasiyan waa darnaan badan yahay xagga fakashada min alibili geela fii cuqulihaa dabarkeeda ku dhex jirto ayb marka qur-aankii in la daraaseeyo lagu celceliyo aqrintiisa macaanidiisa la fahmo waxyaabahaas dhan buu xadiidka ku boorina baabu lqiraa'ati cala daabati aqrinta qur-aanka la aqriyo daabadda korkeeda lagu aqriyo qال xdثna xجاaج بن منhاl qال xdثna شhuعبة qال أخبرnيi أbو إyاas qال سمعت cبدالله بن مغfل qال رأيت رsuuل الlه صلى اه سلم يومa فتحi مkةa وهuوa يقرأ calى rاaxلaته isagoo gaadiidkiisa korkiisa ku akrinayaan arkay suuرaة الفaتح marka adoo baabuur saaran adoo awr saaran rati saaran waa akri kartaa qur-aan hadii marka hay-adaadu ay hay-ad saxa tahay baabu tacliimi sibyaani اlqur'aana ilmaha yaryar baridda qur-aanka la baro ayuu u baab yahay qaala xadaanii muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaana can abi bishrin can saciid bni jubayrin qaal ina aladii tadcuunahu lmufasala midkan aad ku sheegtaan mufasalka aada dhahdaan mufasalku qaaf intii ka hooseyso suuratu qaaf waa jalaad qamiis huwa almuxkamu weeyaan qaala waxa uu yihi waqaala bnu cabaas twufiya rasuulu lahi sal l slam nebiga waa la oofsaday wa ana bnu cashri siniin toban jir anoo ah waqad qara'tu lmuxkama anoo mufasalkii dhammaa akhriyey kulligiis ayuu nebigu dhintay toban jiraan ahaa ayb marka ibnu cabaas de markuu toban jiro qur-aanka waa la baraayey marka tarjamada meeshaasay ka mudaabaqayna xadiidka uu ka mudaabaqayna قال xdثna yعqوب بن إbrاhيم qال xdثna هushayم qال أخبرna أbو بشhر عن سcيid بن جuبyر عن iبن عabاsi رضي الله عnهma qال جamعت المحkم في cahdi رasuل الlah sl اه sلم wqtigii nebigaan muxkamko dhan bartay aan jamciyey faqultu lahu wma اlmuxkmu muxkm muxuu yahay qaala الmufasل muxkamku marka waa jalaadka qamiis ayb baabu nisyaani اlqur'ani whal yaquulu nasiitu aayata kada wakada waqowli اllahi tacaala sanuqri'uka falaa tansaa ila ma shaءa allah qala xadaثna rabiic bnu yaxya qala xadaثna zaa'idatu qala xadaثna hishaamu can curwata can caaئishata radia allahu canha qaalat samica الnabiyu sal ا slama rajulan ayuu maqlay yaqra'u fi lmasjid masaajidka ku akrinaayo faqaala waxa uu yidhi yarxamuhu اllah allah u naxariisto laqad adkaranii kada wakada ninkani wuxuu xasuusiyey waxaa iyo waxaa aayatan oo aayada ah min suurati kada oo suurad hiblaaye ka mid ah ayb marka wuxuu ka wadaa nahyiga nasiitu aayata kada wakada laysa lizajri can hada lafdi bal lizajri can tacaadi asbaabi اnisyaani اlmuqtadiyati liqowli hada lafdi hadda waxaan soo marnay iyadoo nasiitu aayata kayta wakayta layska reebayo halkaana nebigiibaa wuxuu leeyahay ninkaani wuxuu isoo xasuusiyey aayado marka nahyigaasi wuxuu ku socdaa asbaabta keenayso qur-aanka in la iloobo ha layska ilaaliyo macnaheeda xagga ayb meeshaana si ka duwan ayb marka qofkii qur-aanka hilmaankiisu ou ka dhashay arin diini ah ou ku mashquulsan yahay darteed kaljihaadi oo kale lam yamtanic calayhi qowlu dalika marka inuu yidhaha ani aayaddaas waa iloobay ninkii diin ku mashquulsan waxba dhib male taas way bannaan tahay laakiin nin aan waxba ku mashquulsanaynoo qur-aankii ka tegey inuu yidhaha waa iloobay isagu qaladay u tahay macnahaas ujeedaan qال xdثna mحmed بن عubayd بن maymuun qal xadثna عiisى عan هishاami وqاala asqabtuhuna aan riday min suurati kada aan ka riday taabacahu عaliي بن msir وcabdة can هishاam zaaئday mutaabiceeyeen marka qal xadثna أحmed بن abi رajاء qal xadثna abu usama عan هishاam بn curwة can abihi can caaئiشhaةa qaalat samca rasuulu اlahi sal l slama rajula nin ayuu maqlay yaqra'u fii suuratin akhrinaayo bileyli faqaala yarxamuhu اllah laqad adkaranii kada wakada aayatan taas aayad kuntu unsiituhaa la ihilmaansiiyey min suurati kada wakada nebiga maxaa lagu hilmaansiiyey marka nebigu shaqadiisa aaday u badnayd ashqaashiisa diinigaaba aada u badnaydba ayb marka laakiin nebiga hilmaankiisu hilmaan sii soconaya ma aha hilmaankiisuna ma aha inuu gelaayo xagga tabliiqa nebigu ma hilmaanka yani markuu aayaddii tabliiq ahaan dadka u gaarsiiyo kabacdi baa dhici karta inuu hilmaamo marka laakiin hilmaan sii soconaya ma aha ayb qur-aanka in la iloobo salafka qaarkood kabaairtay ku dari jireen qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna sufyaan can mansuuri can abi waa'il can cabd illaahi qaal qaala الnabiyu sal ا ly slam bi'sa maa liaxadihim yaquulu nasiitu aayata kayta wakayta bal huwa nusiya xadiidkanna waa soo marnay wabilahi towfiiq sal اl slm alaa nabiyina mxamed